الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وحدثك نعاو كبلا ميا آية الحياة فكنات سورة الأعراف وحايات هنا سياقود أي كهدريين محاورة أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف doodii iyo hadalkii iyo dhawaaqii dhex marayay ahlu jannaha iyo ahlu naarka iyo nimanka la yidhaahda ahlulacraab oo ah niman aan jannadana gelin naartana gelin laakiin lagu xiray derbiga u dhexeeya labadooda jannada iyo naarta
allah waxa uu yidhi waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi الnaari qaluu rabbanaa laa tajcalna maca alqowmi الظaalimiin allah waxa uu yidhi waidaa surifat marka loo jeediye loo leexiyo absaaruhum aragyadooda ay absaaru asxaabi اlacraaf nimanka asxaabu lacraaf ee meeshaa taagga ama derbiga dul saaran indhahooda marka loo jeediyo tilqaa'a asxaabi nnaari naarta asxaabteeda jihadooda ama xaggooda marka loo jeediyo qaaluu waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga yeelin maca alqowmi qoladaa la jirkooda allahayow ha naga yeelin aldaalimiina ee daalimiinta ah kuwa daalimiinta ee naarta galay allahayow hana raacin ayay odhanayaan allah waxa uu yihi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu lacraaf halkaa taagga ah kuwa saaran ayaa dhawaaqay oo acraaf waa jamcu curfin oo waa kullu murtaficin min alard meel kasta oo dhulka ka sarraysa ayaa la yidhaha acraaf oo waa meel sare waxaanaynu darsigii kan ka horreeyey kusoo maray in acraafku uu yahay suurun duriba bayna aljannati waannaar derbi dheer oo u dhaxeeya jannada iyo naarta marka waa niman aan xaggaa naartana gelin jannadana aan gelin ee derbigaa u dhaxeeya dushiisa ku sugan allah waxau yihi markaa wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu lacraafi derbigaas asxaabtiisii macnaha kuwii derbigaa dheer dushiisa ku sugnaa ayaa dhawaaqay rijaalan rag baanay u dhawaaqeen oo u yeedheen raggaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisimaahum calaamadahoogii ay ku garanayaan ragay hebel hebel u yaqaanaan oo nimankii madaxyaweyntii gaaladee ahlu naarka ahayd ayay u dhawaaqayaan qaaluu waxaanay ku odhanayaan asxaabu lacraaf maa agnaa ay ayu shayin agnaa muxuu idinka taray waxba idinkama tarin eh waayo maadu waa istifaamiyo inkaariyahoo waa bimacna nafyi oo maada istifaamiyana waa laga dhigi karaa naafiyana waa laga dhigi karaa naafiye haddii laga dhigo waxa weeyi maa agnaa waxba idinma tarin cankum idinka xaggiinna waxba idinkama tarin jamcukum ay jamcukum lilmaal xoolaha urursanayseen waxba idinma tarin ama maa aqnaa cankum waxba idinma tarin jamcukum ururkiinna iyo farabadnidiinnan iyo jamaacadiinnani waxba idinmay tarin ama maa aqnaa maxuu idiin taray waxba idinma tarine markaa way isku imanaysaa uunoo istifaamiye haddii laga dhigana waa inkaariyo oo bimacna nafyi oo nafyi uunbaa lagu xambaarayaa maa agnaa muxuu idinka taray cankum idinka jamcukum yacni ururintiinnii xoolaha aada urursanayseen maxay idiin tartay waxba idinmay tarine wamaa kiina muxuu idiin taray waxba idinma tarina kuntum a ahaydeen tastakbiruuna kuwa isku kibriya maal iyo madaxtinimoba waxaad isku qaadqaadayseen muxuu idiin taray halkuu maanta maray waxay odhanayaan a haaulaai aladiina aqsamtum laa yanaaluhum allahu biraxma alkhitaabu lilkufaar walishaaratu ila almu'miniin cidday la hadlayaan asxaabu lacraaf waa gaaladii naarta ku jirtay oo ay ku wiirsanayaan cidda la tilmaamayaana waa mu'miniintii ducafada ahayd ee adduunka lagu daciifsan jiray marka waxay asxaabu lacraaf ahlu naarkii ku odhanayaan ahaaulaa'i kuwaasi waa mu'miniintii aladiina saw kuwii ma aha aqsamtum aa ku dhaarateen haddaad gaaladii tihiin laa yanaaluhum ullah ilaahay inaanu gaadhsiinayn biraxmati naxariis waxay odhanayaan kuwaa jannada ku jira ee raaxaysanaya saw maaha kuwii markaad adduunyada joogteen aad ku dhaaran jirteen inaanay weligood naxariisi helayn iyo janno toona saw kuwaa maanta jannada galay udkhulu ljanna qad qiila lahum waxaa lagu yidhi kuwaa ku dhaaranayseen janno geli maayaan waxaa lagu yidhi maanta udkhuluu gala dee marka dhaartiinni waa beenowday weey been baa ku dhaarateen waxaa lagu yidhi udkhulu ljanna jannada gala waa mu'miniintii laa khawfun cabsi calaykum korkiinna may ahaanin aad ka baqanaysaan waxaa idinku soo socdee umuurta aakhiro walaa antum manaydaan ahaanin taxzanuuna kuwa murugoonaya oo ifka waxaa kaga timaadeenna ka murugoon maysaane alle ayaa idin ilaalinaya alla waxau ihi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu nnaar naarta asxaabteedii ayaa dhawaaqay oo asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u yeedheen oo u dhawaaqeen oo maxay ugu dhawaaqeen an afiiduu an ey afiiduu antani waa tafsiiriyo bimacnaa ey oo waa madmuunka iyo macnihii dhawaqa iyo nidaaga wanaadaa asxaabu nnaar naarta asxaabteedii way dhawaaqeen oo asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u dhawaaqeen oo u yeedheen oo maxay ugu dhawaaqeen an afiiduu ay afiiduu kusoo shuba ayay ku yidhaahdeen oo ugu dhawaaqeen calaynaa korkayaga ku shuba min almaa biyaha wax ka mid ah yacni biyaha haysataan xaggooda wax ka mid a bal nagu soo shubo wuxuu naga siiya aw mimaa ama kii xaggiisa wax nagaga soo shuba rasaqakum ullah ilaahay idinku arsaaqay waxay ku odhanayaan nagu soo shuba wax biyahaad haysataan ka mid ah ama cuntada kale alla idinku arsaaqay qaaluu waxay odhanayaan markaa ahlu jannihii iyagoo u jawaabaya ahlu naarka ina allaha alle xaramahumaa labadaaba wuu ka xarimay rabbi oo waa ka manciyey cala alkaafiriina kuwa gaalada ah cunto iyo cabitaan jannaba gaalo waa laga xarimay ayay ka odhanayaan oo gaalada laga xarimay waa kuwe aladiina اtakhaduu diinahum lahwan walaciba waa wasfi lagu sifaynayo gaalada waxaana wasfigu ishaarayaa waxay ku muteen xirmaanka iyo qadinta laga qadiyey oo aladiina waa kuwii gaaladaa laga qadiyey jannada cunto iyo cabitaanba itakhaduu ka yeeshay diinahum diintooda lahwa wax lagu mashquulo iyo walaciba ciyaar kuwii diintoodaba ka dhigtay ciyaar ciyaar iyo dheeldheel iyo wax lagu mashquulo kuwaas ayaa laga xarimay jannada kuwaasoo waqarathum ay kadisay alxayaatu dunyaa noloshii adduunyaduna ay kadisoy lugoysay falyowma haddaba maanta nansaahum ay natrukuhum waxaanu kaga teganaa baa alla u yidhi naarta dhexdeeda kamaa nasuu siday iyaguba uga tegeen liqaa'a yowmihim maalinkoodan la kulankiisa haadaa ee kan ah maalinkan la kulankiisa iyo diyaargarowgiisa iyo camalfalkiisa siday iyaba uga tegeen ayaa maanta naar lagaga tegayaa oo lagu dhaafayaa wamaa kaanuu wa kamaa kaanuu ku cadaf kaafta hore wamaa kaanuu wa kamaa kaanuu iyo siday u ahaayeen ayaa lagaga tegayaa biaayaatinaa aayaadka yaga yajxaduuna kuwa dafira oo diida yacni siday aayaadkayaga u dafireen ee u diideen ee maalinkan qiyaamo diyaargarowgiisa u diideen ayaa iyagana maanta halkaa lagaga tegayaa naarta hawiye ciyaadan billaah haadihi alaayaat waxa ugu muhiimsan ee ku jiraa waxa weeye maqaasida ugu muhiimsan waxa ilaahay nooga warramay muxaawaratu asxaabi aljanna wa asxaabi annaar wa asxaabi alacraaf dooda iyo hadalka iyo dhawaaqa dhexdooda dhacay ahlu jannihii iyo ahlu naarki iyo asxaabu lacraaf oo saddexdaa qolo waxay kale yihiin qolo waa ahluljanna oo waa kuwa marka la miisaamay wanaaggoodii iyo xumaantoodii wanaaggoodii intuu cuslaaday janno ku galay waa ahluljanna kuwan ahlu naarkuna waxa weeyi kuwii markii camalkoodii la miisaamay dee xumaantoodii ay xoog badatay ay raajix noqotay ee waxa weeyaan ahlu naarka noqday waa asxaabu nnaar asxaabu lacraafna waxa weeye waa niman la miisaamay wanaaggoodii iyo xumaantoodii oo ay sinmeen oon dhinacna waxa weeyaan aanay u badan markaasaa waxaa lagu xabiso oo lagu xidhay inta la xukumaayo dayrkaa iyo xijaabkaa u dhexeeya jannada iyo naarta dhexdooda lagu xidhay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala biraxmatihi wa huwa arxamu araaximiin marka dambe wuxuu xukumayaa in loo naxariisto oo jannada ayaa ay gelayaan marka saddexdaa qolo wadahadalkii dhex maray ayay aayaadkani tilmaamayaan oo nimanka asxaabul acraaf ayaa waxa weeyaan u dhawaaqaya kuwii ahlu naarka ahaa oo marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in horta nimankan asxaabul acraaf indhahoodii loo soo jeediyey xagga naarta wa idaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi nnaar markaasay ilaahay baryeen oo yidhaahdeen allahayow kuwan ha nagu darin ee naga daa waxaa laga fahmayaa surifat absaaruhum anna haada asarfa laysa biraqbatihim iyagu may jeetane waa la jeediye markaa jeedintaasi doonistooda ma aha laakiin xikmad ilaahay baa ku jirta iyo inay arkaan nimankani dhibaatada meesha ka dhacaysa waayo waa la jeediyey ikhtiyaarkooda kumay jeedsan dabeed ahlul acraaf nimanka derbigaa dushiisa ku sugan waxay u dhawaaqeen rag ay garanayaan oo hebel hebel ay u yaqaanaan waxay culimmadu ku fasireen nimankaasi waxa weeyi waa madaxyaweyntii iyo ashraaftii gaalada kuwii madaxda iyo maalqabeenka u ahaa ee gaalnimada iyo xumaanta hormoodka iyo hoggaanka ku ahaa ay hebel hebel u yaqaaneen ayay u yeedhayaan markaasay ku odhanayaan muxuu maalkiinna idiin taray maxaa madaxtinimadiinna idiin tartay maxaa isqaadqaadkiinna iyo kibirkiinna uu idiin taray markaasay ku odhanayaan iyagoo mu'miniintii ducafada ahaa farta ku fiiqaya ahlu jannada waayo nimanka asxaabul acraaf kuwaa ahlu jannahana way arkayaan nicmad iyo barwaaqaday ku jiraan kuwaa ahlu naarkana way arkayaan cadaabka iyo cuquubaday ku jiraan marka labadiibay u dhaxeeyaan marka ahlu naarkaas iyagoo la hadlaya gaaladaa fartana ku fiiqaya mu'miniinta jannada ku jira waa kuwoodii ducafada ahaa ee adduunka markay joogeen la daciifsan jiray suhayb iyo camaar iyo bilaal iyo khabaab iyo raggii la midka ahaa fuqaraau lmuslimiin kuwii lagu daciifsaday ee lagu dhibi jiray diinta ee ay gaaladu odhan jireen kuwani weligood janno geli maayaan kuwii ayaa asxaabul acraaf intay farta ku fiiqaan ay odhanayaan saw kuwaasi ma aha kuwaa ku dhaaran jirteen janno geli maayaan waa kuwaasoo way galeen oo galaa la yidhi marka yacni arrintaasi waxay u sababaysaa kuwa gaalada ah dee waa haziima nafsiya iyo bahdilaad iyo niyad jab kadib asxaabu nnaar ayaa dhawaaqaya oo ahlu jannihii intay u yeedhaan bay odhanayaan bal waxa alla idin siiye cunto iyo cabbitaan wuxuu naga siiya oo noo naxariista waxay mu'miniintii ugu jawaabayaan haddaanu idinba siin lahayn xukum allaa meesha yaalla ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay waa ka qadiyo waa ka xarimay gaalo oo way ka caagan yihiin wanaagga iyo khayrka halkaa yaalla waxaa la tilmaamay markaas waxyaabahay gaaladu ku muteen inay ka qadaan wanaagga iyo khayrkaa oo naar ay galaan jannana ay ka qadaan oo waxaa la tilmaamay inay yihiin kuwa diin ka dhigtay lahwi iyo lacib dheeldheel iyo ciyaar iyo wax lagu mashquulo waa kullu maa yasudu can dikri illaahi wa can taacatih yacni wax alla waxa ilaahay diintiisa iyo taacadiisa kaa hor joogsadaa waa lahwi iyo lacib marka diintooda iyo dhaqankooduba inuu kaa ahaa ayaa la tilmaamay sidaa darteed ruuxa mu'minka ah wakhtigiisu waa qaali cumrigiisuna waa qaali waa ka qiimo badan yahay lahwi iyo lacib inuu ku qaato marka waa sifatulkaafiriin laakiin maanta muslimiintu ayaan darrada jirta gaalo siday khadawaadkeeda iyo tallaabo tallaabo raadkooda ugu dayanayeen ayaa in badanoo wakhtigooda ka mid ah lahwi iyo lacib uu ku dhaafayaa cumrigoodii cibaadadiina ay dayacayaan waxaa la tilmaamay inay nolosha adduunye lu goysay oo ay dagtay aakhirana ay iloobeen waxaa la tilmaamay in waxa weeyaan ilaahay la kulankiisa ay iskaga tegeen oonay u diyaar garoobin iyagana naar lagaga tegayo marka halkaa waxaa lagu caddeeyey sababtay naartan ku muteen jannadana ay kaga qadeen waayo ilaahay axkaamtiisu waa cadli walaa yadlimu rabbuka axada xujadiina waa lagu oogay oo xaqiiqadii waa loo caddeeyey annisyaan laba macno ayuu leeyihi bimacna algaflati waalduhuuli can ashay wallahu munazahun can dalik yacni nisyaanku macnihiisu waxa uu noqdaa mooganaanta iyo ilowga shayga la iloobo taa ilaahay waa ka nasahan yahy o waa ka reeban yahay wamaa kaana rabbuka nasiya macnaha kale nisyaanku uu leeyahay waxa weeyi bimacna tarki can cilmin iyadoo la og yahay si qasad ah in shayga looga tago nisyaan baa la yidhaah ka ilaahay lagu sifaynaye sifada ficliga ihina waa kaas bimacna tarki can cilmin iyadoo la og yahay in si badheedha loogaga tegayo ah inta badanna sifadaas nisyaankae bimacna tarki waxay ku timaadaa calaa sabiili lmuqaabalati waalmujaazaa iyadoo lagu abaal marinayo cidda waxaa samaysay lagu abaal marinayo waana sifatu kamaal oo nasu llaha fa nasiyahum ilaahay diintiisi iyo amarkiisii bay ka tegeen ilaahay isna waa ka tegay oo cuquubo iyo cadaab buu kaga tegay falyawma nansaahum kamaa nasuu liqaa'a yowmihim haada wa qiila alyawma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada aayaadkaas oo dhan yacni nisyaanku waxa uu ku imanayaa min baabi almuqaabalati waalmujaazaah oo markay ka tegeen ee ilaahay diintiisii ka dhaqaaqeen ee amarkiisii ay dayaceen ayaa iyagana naar dhexdeed lagaga tegay jazaa'an wifaaqan wاljazaءu min jinsi اlcamal shaykhuna moxamed alamin alharari xafidahu اllah aayadda suuraة اljaasiya ee waqiila lyowma nansaakum kamaa nasiitum liqaءa yowmikum hada markuu fasiraayey waxa uu ka istimbaado uu yidhi oo istimbaadaadkiisa ka mid a halkaa tafsiirkiisa uu ku sugay xadaa'iqu rawxi wاrayxaan inuu yidhi liأnnaha ma'waa man nasiyana kama ana aljanata ma'waa man dakarana wاljazaءu min jinsi اlcamal yacni waxa uu yidhi waxaa la tilmaamay waqiila alyawma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada yacni tegistaa naarta lagaga tegayo waxa uu ku ku fasiro uu yidhi waayo naartaa lagaga tegayaa waxay hoy iyo hanti u tahay ciddii ilaahay tabaaraka wa tacaala amarkiisa ilowday iskaga tagtee dayacday waxaa hoy u ah naarta qof kastoo ilaahay diintiisa iskaga tegay jannaduna waxay hoy u tahay dee cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa daa'imta ee ku sugan ee ilaahay xasuusan ee xusaysa ayaa ay jannadu hoy u tahay waaljazaau min jinsi alcamal had iyo jeerna abaalmarintu waxay la jinsi tahay uun hadba ruuxu waxa uu camal falo ee uu sameeyo marka haadihi al aayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay arrintaa muhiimkee ah ruuxu waxa uu camal falo uun in lagu abaalmarinayo oo ruuxii adduunka markuu joogay ilaahay diintiisa iskaga tegey isna aakhiraa naarta lagaga tegaya kadalika atadka aayaatunaa fa nasiitaha wakadalika alyawma tunsaa xalay baynu maranay kelmaddii xalay aynu jeedinay allah waxau ihi waidaa surifat marka la jeediyo absaaruhum aragyadooda ay absaaru asxaabi alacraaf nimanka asxaabu lacraaf ee xijaabkaa ama taaggaa ku sugan indhahooda marka loo jeediye loo leexiyo tilqaa asxaabi nnaari naarta asxaabteeda xaggooda marka loo jeediyo qaaluu waxay odhanayaan asxaabu lacraaf rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeelin maca alqowmi aldaalimiina qoladaa daalimiinta ah allahayow la jirkooda hanaga yeelin oo hana raacinin wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu lacraaf halkaa taagga ah ama derbigaa asxaabtiisii kuwii ku sugnaa ayaa dhawaaqay rijaalan rag bay u yeedheen oo u dhawaaqeen waa nimankii ahlu naarka ahaaye raggaasoo yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamadahooga ay ku garanayaan qaaluu waxay odhanayaan markaa asxaabu lacraaf iyagoo nimankaa gaaladii ahlu naarka alla hadlaya maa aqnaa muxuu idinka deeqoo idinka taray cankum idinka muxuu idinka taray jamcukum kulmintiinnii iyo ururintiinnii xoolaha aada urursateen dee waxba idinma tarin weeyi waa istifhaaminkaariyo bimacna nafyi ah ama maa aqnaa muxuu idinka tara oo idinka deeqay cankum idinka jamcukum jamaciinnii iyo farabadnaantiinnii aada is urursateen muxuu maanta idin taray farihiinniina wax idinma tarin xoolihiinniina waxba idinma tarin wamaakiina muxuu idin taray kuntuma ahaydeen tastakbiruuna kuwa isku kibriya xoolihii iyo madaxtinimadaad isku qaadqaadayseenna muxuu idin taray waxba idinma tarin waxay ku odhanayaan ahaa-ulaa iyagoo gaalada la hadlaya mu'miniinta ahlu jannahana farta ku fiiqaya ahaa-ulaa'i kuwaasi aladiina kuwii sow maaha aqsamtum aa ku dhaarateen laa yanaaluhum ullah ilaahay inaanu gaadhsiinayn biraxma naxariis inaanu gaadhsiinayn udkhulu ljanna qad qiila lahum kuwaad ku dhaarateen janno inaanay gelayn waxaa lagu yidhi udkhulu ljanna jannada galaa lagu yidhi sow dhaartiinni markaa may beenoobin jannada galaa lagu yidhi kuwaa ku dhaarateen geli maayaan qad qiila lahum waxaa lagu yidhi udkhulu ljanna jannada gala waa mu'miniintiie laa khawfun cabsiya calaykum korkiinna may ahaanin walaa antum manaydaan ahaanin idinku taxzanuuna kuwa murugoonaya wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu nnaar naarta asxaabteedii way dhawaaqeen oo asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u dhawaaqeen oo u yeedheen oo maxay ugu dhawaaqeen an afiiduu ay afiiduu ku soo shuba calaynaa korkayaga ku shuba min almaa biyaha aada haysataan xaggooda wax ka mid ah korkayaga ku soo shubo wax naga siiya aw mimaa ama kii xaggiisa wax nagaga soo shuba rasaqakum ullah ilaahay uu idinku arsaaqay ee cunto ah yacni waxaa haysataan ee cabbitaana ama cunto ah wuxuu naga siiya waxay dalabkooda biyo ugu hormariyeen wax la cabo iyo biyo muhimadda iyo waxa weeyaan makaanada ay leeyihiin waayo nololi waa biyo uun cuntadu way ka dambaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihii ina allaha alle xaramahumaa waa ka xarimay biyo iyo cabbitaanba cala alkaafiriina kuwa gaalada ah waa laga xarimay maanta waa waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun maanta gaalo iyaga iyo waxay doonayeen ay damacsanaayeen waa la kala teedo waa la kala dhex galay waana jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal oo adduunyada markii la joogay ciddii shahawaadka nafteeda ka xakamaysay maanta jannada marka aakhiro la tago ayaa shahawaadka wax alla waxay doonaan dacal walba ay u daaqayaan waa kuwii adduunka markay joogeen nafta shahawaadka ka xakameeyey laakiinse adduunyada kuwii dabarka goostee dhinac walba dembiga u daaqay iyaga waxa weeyaan aakhiro ayaa waxay doonayaan laga xijaabaya oo laga xakamaynaya aladiina waa kuwii gaalada laga qadiyey jannada ittakhaduu ka yeeshay diinahum diintooda ka yeeshay lahwan mashquul iyo lahwi wax lagu daaho lagu mashquulo iyo walacibaa ciyaar kuwii diinba ka dhigtay dheeldheel iyo ciyaar iyo wax lagu mashquulo weeyaan oo waqarathum ay kadisay lugoysay alxayaatu noloshiina ay kadisay noloshii addunyaa liidatay ama dhoweyd oo waa min adanaa'a ama min addunuwi labadabana adduunya waa ku sifaysan tahay allah waxau yihi falyowma haddaba maanta nansaahum ibnu cabaas waxa uu yidhi ay natrukuhum kamaa tarakuu liqa'a yowmihim hada xabru hadihi lummati wa turjumaanu lqur'aan waxa uu ku fasiray aayadda nansaahum kamaa nasuu ay natrukuhum kamaa tarakuu liqa'a yowmihim hada waxaanu kaga tegaynaa naarta dhexdeeda siday iyaguba maalinkan la kulankiisa uga tegeen ee macnaha ugu diyaargaroobi waayeen falyowma haddaba maanta nansaahum waxaanu kaga tegaynaa naarta dhexdeeda kamaa nasuu siday iyaguba uga tegeen ee ugu diyaargaroobi waayeen liqaa'a yowmihim maalinkoodan la kulankiisa haadaa ee kan ah iyo wamaa kaanuu wa kamaa kaanuu siday u ahaayeen biaayaatinaa aayaadka yaga yajxaduuna kuwa dafira oo diida allah waxau ihi walaqad ji'naahum wallaahi laqad ji'naahum waxaanu ula nimid gaaladii bikitaabin kitaab ay jinsa lkutub oo haddii damiirka loo celiyo cumuumu lkufaar caam ahaan gaalada kitaabkana waxaa looga jeedaa jinsulkutub kutubtii munasalka ahayd oo dhan haddiise loo celiyo damiirka khusuusulkufaar gaalo gaar ah oo gaaladii quraysheed ee nebiga dhexdooda laga soo saaray kuwaa haddii damiirka loo celiyana kitaabku wuxuu ku dhacayaa qur'aanka allah waxau ihi walaqad ji'naahum waxaanu ula nimid gaaladaa iyo kufaartaa quraysheed bikitaabin kitaab baanu ula nimid waa qur'aankii ah kitaabkaasoo fasalnaahu aanu kala dhigdhignay oonu caddaynay calaa cilmin xaala kowninaa calaa cilm xaal aanu cilmi ku dul sugannahay oo aanu garanano waxa dantoodi iyo masaalixdoodu ku jirto ayaanu kitaab kala dhigdhigan oo mufasala u keennay hudan xaal uu yahay kitaabkaasi hanoon iyo waraxmatan naxariis xaal uu u yahay liqowmin qolo uu yahay yu'minuuna rumaynaya alla waxau ihi hal yanduruuna oo miyay sugayaan kuwani kuwan gaalada ih ilaa ta'wiilah kitaabkan qur'aanka ah tafsiirkiisa mooye ma wax kalay sugayaan ama ilaa ta'wiilah ay caaqibata amrih wuxuu qur'aanku ka warramay iyo waxa ku sugan ee axkaam ah cidhib dembeedkeeda waxay ku dambayn doonta mooye ma wax kalay sugayaan oo aslu ta'wiil waxaa la yidhaha maa ya-uulu ilayhi lamru arrinku cidhib dembeedkiisa wuxuu ku dambeeyo ayaa la yidhaha ta'wiil macnaha asalka ah ta'wiilka waxaa kaloo la yidhaha tafsiirka waxaana looga jeedaa nimankani hadday qur'aankii qaadan waayeen ma wax kaley sugayaan wuxuu qur'aanku ka warramay inuu ku rumoobo mooyaane oo maxay ah dee inta aakhira iyo qiyaamadii la tago naartii iyo cuquubadii loo ballan qaaday indhahooda inay ku arkaan oo la cadaabo mooye ma wax kaley sugayaan may weeyaan hal yanduruunana waa istifaam inkaari oo bimacna nafyi ah oo hal yanduruuna miyay sugayaan ay maa yanduruuna ma sugayaan eh ilaa ta'wiilah qur'aankan wuxuu ka warramay tafsiirkiisii mooyaane oo tafsiirku waa maxay macnaha wixii uu qur'aanku sheegay inuu u caddaan doono oo ah dee cuquubadiiyo cadaabku inuu aakhiro ku heli doono markay tagaan ee qiyaamadu ay dhacdo ama ilaa ta'wiilahu qur'aanka warkiisu halka uu ku dambayn doono iyo cidhib dembeedkiisa mooye ma wax kaley sugayaan yowma maalinka ya'ti uu imanaayo ta'wiiluh kitaabkan qur'aanka ah wixii uu ka warramay cidhibtiisa dambe iyo wuxuu ku dambaynayaa maalinka uu iman doono waa qiyaamada ah yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii nasuuhu kuwii kitaabkani iska iloobe ka tegey waxay odhanayaan min qablu hore uga tegey qad jaa-at way timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushiisii waxa ay la timid bilxaqi xaq bay la timid waxay qiranayaan xilli aan qiraal waxba u taray ee fa hallanaa ma noo sugnaaday bay odhanayaan oo ma helaynaa min shufacaa wax noo ergeeya oo fa yashfacuu kolkaa dee ay noo ergeeyaan haddaanu erge hello lanaa annaka ay noo ergeeyaan aw nuraddu ama ma nala celinayaa oo adduunkii ma naloo celinayaa oo dabeed fa nacmala haddii dee nala celiyo aanu soo camal fallo hayra aladii ay camalan camal aanu soo samayno camalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn kunnaa aanu ahayn nacmalu kuwa sameeya ama dib ma naloo celinayaa si aanu usoo camal fallo camal ka duwanka ayagii hore oo macnaha camal saalixa aanu usoo samayno intaa midna heli maayaanoo waa maya ergena heli maayaan oo famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin in la celiyaana waa ka xaaraan idan markaa waxaa hanti u ah halaagga ay ku jiraan ee hoyga u ah allah waxau ihi qad khasiruu way khasaareen kuwaasi anfusahum lafahoodii iska dhaaf inay macaashaane laftoodii iyo raasamaalkoodii bay waayeen wadalla canhum waxaana ka lumay oo ka qarsoomay waayeen maa kii kaanu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta asnaamtii iyo aalihadii alla sokodii ay isku xidhayeen ay lahaayeen haa-ulaa'i shufacaauna cinda allah wixii oo dhamme maye meel ay mareen mooye waa ka lumeen allah waxau ihi ina rabbakum rabbigiin allaahu alla weeyi alladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka abuuray iyo walarda arladaba abuuray fii sittati ayaam maalme lixa ku abuuray uma stawaa dabeed ilaahay waxa uu ka kor noqday ay calaa wartafac cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqda oo ka sarreeya yuqshi waa daboolaa alleh alleyla habeenka ayuu daboolaa oo annahaara maalinta uu ku daboolaa markaasaa maalinka iftiinkiisii intuu tago mugdiguu caam yeelaa waa min baabi اliktifaa'i biaxadi shay-ayne sida saraabiila taqiikum اlxara ay walbarda oo asluub carabi oo fasiixa ah in laba shay markay meel ku kulmaan midkood lagu kaaftoomo marka sida uu habeenka maalinta ugu dado ayaa maalintana habeenka loogu dadaa oo marba ka ka kale lagu daday ayaa meeshii ka baxaya oo kii wax lagu dadaa baaqi ku noqonaya oo habeenka marka maalinta lagu dado dee maalinkiiyo iftiinkeedii waa baxaya habeen iyo mugdigii baa soo galay maalinta marka habeenka lagu dado dee habeen iyo mugdigii waa baxaya maalin iyo iftiinkeed baa soo galay oo mid walba suldaan iyo awood u gaaruu leeyihi allah waxau ihi yalubuhu yatlubu waa dalbayaa oo waa doonayaa oo waa daba socdaa huwa habeenku hu maalinta oo damiiru rafcaha mustatirka ah habeenka u celi kan baariskee muuqdee maxalu nasbaha yaallana maalinta u celi kan laftiisuna waa min baabi اliktifaa'i biaxadi shay-ay oo sida habeenku maalinta u daba socdo ayaa maalintuna habeenka u daba socotaa oo mid walba ka kaluu daba socdaa oo yacni ma kala hadhayaan mid walba wakti baanu leeyahay loo qoondeeyey yatlubu waa doonayaa oo wuu daba socdaa huwa habeenku hu maalinta xafiisan ay alaban xafiisan doonis iyo daba socod deg dega ayuu daba socdaa oo aanu midna ka kale ka hadhay waashamsa waalqamara waxaad ku cadaftaa assamaawaatidii mansuubka ahayd ee mafcuulka khalaqa ila waxaa lagu nasbiyey kasro fadxa ka naa'ibe waa xarako xarako naa'ib ka noqotay marka washamsana ilaahay waa abuuray cadeedii iyo walqamara dayixii iyo wanujuuma xidigihii musakharaatin xaal ay yihiin kuwa la leyliyey oo hayin ah qirada kale rafcaduna waxa weeyi in mubtadiya khabar la ysaga dhigo oo washamsu cadeedda iyo walqamaru dayixii iyo wanujuumu xidigihii musakharaatun weeyi kuwa la sakhiroo la leyliyey biamrihi ay biamri illaah alle amarkiisaa lagu leyliyey ooy ku sakhiran yihiin alaa hooyaay lahu ay lilaah alla unbaa iska leh alkhalqu abuurista iyo walamru amarkiiyo taladaba iyo xukumka tabaaraka allah ay tacaadam ilaahay waa weynaaday ama tabaaraka allah ay tacaalaa alla waa sarreeyey ama tabaaraka allah ay kahura khayruhu wa cama nawaaluh khayrkiisa iyo nafcigiisa iyo waxtarkiisu iyo barakadiisu way badatay alle allihii rabbulcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa barbaariyahooda ahaa nicamta diineed iyo taduunyaba ku ababiyey ku barbaariyey alla waxau ihi udcuu rabbakum rabbigiin barya oo caabuda labaduba waa soo gelayaan ducaau lcibaadati wa ducaau lmas'ala oo ducaau lmas'ala inaad ilaahay wax weydiisato ama wax ka magan gasho ducaau lcibaadana dee waa acmaashii aynu samaynayna salaad iyo soon iyo zake iyo xaj iyo acmaal kale oo iyada lafteedu xambaarsan ducaau lmas'ala oo ruuxu wuxuu alla u caabudayaa dee inuu waxa weeyaan jannana ka helo naar iyo cadaabna ka badbaado ilaahay ridihiisa iyo raxmaddiisana uu gaadho allah waxau ihi udcuu barya rabbakum rabbigiin barya tadarucan wa khufyatan tadarucan ay mutadariciina xaal a tihiin kuwa ilaahay isku dullaynaya oo isku dhuldhigaya oo adoosanka taagaya oo isla weyn ha baryine adoo alle isu dulleeyo dhulka isku dhigay alla bari wa khufyatan ay wa mukhfiina iyo xaal a tihiin kuwa qarsanaya ducadooda oo hoosu dhiganayo qarsoodi ah andha dhawaaqay inahu alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba walaa tufsiduuha fasahaadinina fi lardi arlada bacda islaaxihaa hagaajinteeda arlada lagu hagaajiyey towxiid iyo sunno waxa weeyaan sunnada iyo rususha lasoo diray iyo kutubta lagu soo dejiyey taa inta arlada lagu hagaajiyey dabadeed ee ilaahay uu islaaxiyey dabadeed idinku ha ku fasahaadinina shirki iyo shar iyo xumaan iyo bidco wadcuuhu ilaahay barya oo caabuda khawfan ay khaa'ifiina xaalo atiin kuwa cadaabkiisa ka cabsanaya iyo wa tamacan ay taamiciina xaal atihiin kuwa raxmaddiisa rajaynaya ina raxmat allah ilaahay naxariistiisu qariibun waa mid u dhow min almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah alla raxmadiisu waa u dhowdahay haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay majii'u kitaabin mufasalin fiihi araxmatu walhudaa lilmu'miniin in allah addoommadiisa u keenay kitaab la kala dhigdhigo mufasal oo cad oo aan u caad saarayn iyo madmadow kitaabkaas oo naxariis iyo hanuun u ah kuwa rumeeyey raxmadda iyo hidaayada kitaabku ummadoo dhan waa u caam oo waa loo soo rogay inay kulligood ku hanuunaan oo ku hagaagaan laakiin maadaama ay mu'miniintu yihiin keligood kuwa ku hanuunay ayaa gaar loo xusay lilmu'miniin waxaa kaloo ku sugan tahdiidu lkaafiriina biintidaari caaqibati lqur'aan waa goodi iyo hanjabaad iyo waciid oo gaalo waxa loogu goodiyey in mar hadday qur'aankii qaadan waayeen waxay sugayaan uu yahay uun inuu ku rumoobo cidhibtiisa dambe ay arkaan wixii qur-aanku u yabohe ugu ballanqaaday walataclamunna naba'ahu bacda xiin wallee xilli dambe ayaa ogaan doontaan warka qur'aanka ee weyn oo macnaha maanta haddaad garan weydaan xilli aad garataan baa gaadhi doontaan oo marka aakhiro la tago ee cadaabku hortiinna uu yimaado ee cuquubadii laydiin ballan qaaday idinku habsato xilligaas ayuunbaad garan doontaan xaqiiqadoo ogaan doontaan waxaa aayaadkan ku sugan ictiraafuhum bisidqi rusuli laakin bacda fawaati alawaan fanaado walaata xiina manaas waxay dhawaaqeen xilli dhawaqaani waxba u tarayn oo tale farahooda ka haaday waxay qirteen inay yacnii rusushii waxa weeyi ay run la timid ayay qirteen laakiin goorma dee waa xilligii qiyaamaha iyo indhahooda markay ku arkeen wixii loo yaboohay ayaa ay qirteen oo yidhaahdeen allay lehe qad jaa-ad rusulu rabbina bilxaq laakiin xilligaas laa yanfacuhum alictiraaf waxay qirtaan oo aqoonsadaan waxba u tari maayo waayo daartii adduunya waa laga yimid ee camalka daartii aakhiraa la yimid ee xisaabta waa imaa hawaabun waa imaa ciqaab ama waa abaalmarinuun ama waa cuquubo un wax u dhexeeyaa ma jiro suurat lmulk ilaahay arrinkaasoo kale waa kii ku tilmaamay allahu yidhi wa qaaluu low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi saciir faactarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir waxay yidhaahdeen markay arkeen halkay joogaan haddaanu samac iyo basar leenahoonu wax maqlanoonu wax garannoonu garaad leenahay maanta naartaa holcaysee saciira kumaanaan sugnaaneen ilaahay waxau yihi dembigoodii waa qirteen waxba se u tari mayso oo fasuxqan liasxaabi saciir fogaansho iyo bucdi iyo cuquubbaa u sugnaatay saciiro kuwaa gelaya caqli ilaahay lagu garan waayo rabbi lagu caabudi waaye caqli ma aha waa kuwaa maanta qiranaya low kunaa nasmaca aw nacqil markaa gaalku ama diyaarad ha kiciyo ama dayaxgacmeed ha kiciyo taasi waa callama alinsaana maa lam yaclam oo ilaaha xakiimkaa xikmaddiisa weeyi insaanka gaal iyo muslimba in la baray waxaanu hore u aqoon oo horumar adduunye laga gaadho laakiin caqliga rasmigii waa ka lagu intifaace wax lagu taransado waa ka alle lagu caabude lagaga cabsado kaasaa caqli ah caqli ilaahay lagu garan waayo caqli ma aha waxaa aayaadkan ku sugan ibaalu amaanihim lkaadiba waxa la buriyoo la baabi'iyey didiilooyinkooda beenta ah iyo mala'awaalkooda aan saliya raatoona lahayn oo maxay ididiilanayaan ama ay tamaniyayaan waxay odhanayaan markay arkaan xaqiiqadii ay hortoodii timid ayay odhanayaan alla ma helaynaa wax noo ergeeya ama adduunyadii ma naloo celinayaa si aanu imika usoo cibaadaysanno labadaa midna laga yeeli maayo waana beentoodo xataa haddii la celin lahaa camal saalixa may sameeyeen ilaaha xogogaalkee wax walba og ayaa ka waramay walaa yunabi'uka milu khabiir oo alla waxau ihi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun xataa haddii la celin lahaa oo adduunyada ay ku laaban lahaayeen halkoodii unbay ka miisi lahaayeen waa beenaalayaal marna may camal faleen camal wanaagsan ilaahay markaa wuxuu tilmaamay inay khasaareen waxay isku xidhxidhayeenay lahaayeen ilaahay agtiisae wax nooga tarina waa ka lumeen oo way waayeen maalintay ugu baahi badnaayeen waxaa alla uu tilmaamay min dalaa'ili qudrati illaahi caza wajal waxyaabaha waaweyn aayaadka waaweyn ee astaantiiyo calaamadda u ah ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo awoodihiisa badan ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard fii sittati ayaam uma stawaa cala alcarsh ilaa aakhiri alaayaat makhluuqaadkaa waaweyn ee ilaahay u abuuray ee cirarkiiyo dhulalku ugu horeeyaan had iyo jeer waxaa cirarkiiyo dhulalka loogu soo halqabsadaa dee waxyaabahan aynu arkayno indhaheenna waa waxa ugu waaweynee inoo muuqda la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas marka ilaahay waxa uu tilmaamo awooddiisa uu ku muujiyey abuurka uu abuuray makhluuqaadka waaweyn taasina waxay tilmaamaysaa rubuubiyadiisa ilaahay inuu yahay ka wax abuura wax arsaaqa wax nooleeya wax dila kownkiiyo adduunka isagu maamule amarka iyo talada iskale rubuubiyadana ruuxu hadduu rumeeyo waxay ku xambaaraysaa uluuhiyada oo uluuhiyadu waa maxay addoonku afcaashi iyo cibaadaadka uu samaynayo ilaahay inuu u badhax tiro cid kale aanu la wadaajin hadihi aluluuhiya waa in camalki iyo cibaadada alla loo badhax tiro rubuubiyaduna waa ilaahay afcaashiisa in isaga loo gaar yeelo inuu isagu yahay ka wax abuura wax arsaaqa wax nooleeya adduunka u taliya ee amarkooda leh marka rubuubiyadu iyadaa daliilu oo ku tusinaysa oo kugu xambaaraysa uluuhiyada oo haddaad yacni dhab ahaan u rumaysa rubuubiyadoy kaa run tahay dee rabbiga awooddaa leh ee abuurkaa leh ee sidaa wax u maamulaya keligii caabud oo cid kale ha la wadaajin ma cid baa wax la abuurtay ma cid baa wax la arsaaqda ma cid baa adduunka la maamulaysa haddaba cibaadadana cid kale ha la wadaajina isaga u badhax tir ilaahay waxa uu tilmaamay annahu istawaa calaa carshih waa min aayaati sifaat sifatu lculuwi lilahi alcaliyi alkabiir ilaaha weyn ee waaxidka ah sarrayn in loo sugo oo istawaa waa bimacnaa calaa wartafac ilaahay carshiga ayuu ka sarreeyaa carshigu waa makhluuq waana acdamu lmakhluuqaat makhluuqaadka alla uu khalqay ka ugu weyn weeyaan carshigu isagaana makhluuqaadka ugu sarreeya oo makhluuq ka sarreeyaa ma jira carshiga isagana waxa ka sarreeya khaaliqii abuuray oo allaha subxaanahu wa tacaala waxa waajibkugu ah ayuha lmu'min inaad ilaahay sarraynta u sugto oonad o dhan ilaahay meel walba wuu joogaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taa ilaahay waa ka nasahanya oo waa ka sarreeya waayo xataa fidrada ilaahay inagu beeray basharka oo dhan ayay ka muuqataa sarraynta ilaahay oo ruuxu marka uu baryayo uu ducaysanayo gacmaha kor buu u taagayaa hoos u foorarin maayo beri u jeedin maayo galbeed u jeedin maayo kor uunbuu u jeedinayaa mar alla markaad ilaahay waxdaaniyadiisa ishaarayso sidaasaad odhanaysa maxaa hagankaa jira dee ilaahay baa kaa sarreeya meel kale tilmaami mayse marka caqiidada saxda ah waxay waafaqsan tahay fidrada ilaahay inagu beeree saxda ah oo ruuxa fidradiisiiyo abuurkii alla ku abuuray haddaanu isagu bedelin way waafaqaysaa caqiidadaa saxda ah siduu ilaahay carshiga uga sarreeyaa ha odhan laguma dirin adiga laa yacrifu kayfa huwa ilaa hu sida ilaahay uu yahay iyo sifaadkiisu isaga mooye axad ogi ma jiro yaa kuu diray intaa alla uu yidhi ku dhaaf carshiguu alla ka sarreeyaa bes halkaa ha dhaaf haddii kale waad halaagsami imaamu maalik ayaa nin baa u yimid markaasuu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa imaamu maalik waxa uu ku yidhi alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca wuxuu yidhi alistiwaau macluum istiwaha oo sarraynta rabbi ah waa la yaqaanaa macnaheedoo dee waa macluum waa culuw iyo irtifaac kayfiyada iyo qaabkiisuna waa majhuul oo lama garanayo waayo ilaahay inooma sheegin si kalena uma ogaan karo waliimaanu bihi waajib in la rumeeyo sarraynta rabbina waa waajib wasu-aalu canhu bidca in la isweydiiyo kayfa waa siduu u sarreeyaana waa bidcoo ma bannaana ninkii waxau yidhi marka maa araaka ilaa rajulun suu fa amara bihi fa ukhrij ninkiina waxau yidhi waxaan kuu arkaa nin xun wuxuu amray majliskiisi in laga saaro marba hadduu yidhi kayfa stawaa marka caqiidada ahlu sunnuhu waxa weeyaan asmaada iyo sifaadka alleh waa ihbaatun bilaa tashbiih wa tansiihun bilaa tactiil in sifada alle loo sugo iyadoon khalqigiisa lagu shabahayn oon looga qiyaas qaadanayn tacaala allahu can dalika culuwan kabiira in nuqsaanta iyo xumaanta ilaahay laga nasahoo loo diido iyadoon sifaadkiisa laga cadilayn oon loo diiday ihbaatkaa bilaa tashbiih iyo tansiiha bilaa tactiil intaba waxaa laga fahmayaa laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir waa qaacido haddaad qaadatood fahamto sifaadkao dhan aad ku nabadgelayso ilaahay waxa uu yidhi laysa ka milihi shay ilaahay wax la midii ma jiro horta qaacidadaa qaado wax alla wax alle lagu shabahaa ma jiro wa huwa samiicu lbasiir iyadoon wax u eegoo la midii aanu jirin ayaa haddana alla uu yahay ka maqalka badan ee aragga badan marka laysa ka milihi shay waxa weeyaan waa tansiih bilaa tactiil waxaa loo diidayaa oo laga nasahayaa dee mushaabahadii makhluuqaadkaoo la mid ma aha haddana sifaadka dee laga cadili maayo iyadoo xumaanta loo diidayo wa huwa samiicu lbasiir waa ihbaatun bilaa tashbiih sifaadkii baa loo sugayaa iyadoon cid lagu shabahayn oo dee makhluuqu waxbuu maqlaa ilaahayna waxbuu maqlaa laakiin maqalka ilaahay waa ka duwan yahay kaaga aduu gidaarkan waxaa ka dambeeya dee maqli maysi ilaahayna wax walba waa maqlaya makhluuqu waxbuu arkaa ilaahayna waxbuu arkaa laakiin dee aragga ilaahay waa ka duwan yahay araggaaga aduu tiirkaa waxa ka dambeeya aanaad arkayn ilaahayna wax walba waa arkaya oo waa taalacanaya idan waxaad qaacido u qaadataa sifada alla u sug oo ha odhanin laa yasmac walaa yubsir yaana diintaada ku waayina ha odhanin ilaahay wax ma maqlo wax ma arko tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waayo ilaahay naftiisa isagaa ku tilmaamay maxaad adigu ugu diidaysaa alla isagaa yidhi wa huwa samiicu lbasiir waa ka wax maqlo waxna arka marka sifada u sug laakiin waxaad tidhaahdaa maqalka ilaahay maqalka makhluuqa la mid ma aha aragga ilaahay aragga makhluuqa la mid ma aha intaasaad ku nabadgelaysaa kayfiyada ilaahay waxu maqlo anigu ma garanayo yacni siduu ilaahay wax u arka iyo kayfiyada basarkiisa anigu ma garanayo sidaa dheh waxaa la yidhaahdaa alkalaamu fi sifaat kalkalaami fi daat yacni hadalka sifaatka alle laga hadlaya waxay la mid tahay uun daatada ilaahay hadalka laga hadlayo oo sida ilaahay daatadiisu dawaadda makhluuqaadka uga duwan tahay ayaa ilaahay sifaadkiisuna sifaadka makhluuqaadka uga duwan yihi marka adoon asmaada iyo sifaadka alle u diidayn oo u sugaya haddana mushaabahada ka ilaali iska ilaali inaad awisho oo tidhaahdo istawaa waa istawlaa ila istawlaa waa bimacna alistiilaa waa qabsasho iyo halaba waayo ilaahay wuxuu yidhi istawaa istawlaa laamka halkeed ka keenta iminka sheekeenan alfutuuxaat alilaahiya sulaymaan aljamal sharaxa hoose haddaad aragto istawaa istawlaa buu leeyahy waa qalad ha qaadanin waayo culimadu macsuumiin maaha waa bashar xaqana ka qaado wixii khaladana ka tag waynaka intaasoo jeer ka soo naqlina jalaaleyinka iyo futuuxaat ulilaahiyaa fawaa'idka iyo macaanida laakiin marka khalad ka dhaco iska dhaafoo ha qaadan waayo ilaahay raxmaanka ahaa baa yidhi istawaa sideed aad u odhanaysaa istawlaa halkeed ka keentay laamka mase garanaysaa macnuhu inuu noqonayo haddaad tidhaahdo uma istawlaa cala alcarsh carshigii buu qabsaday oo uu ku qaalib noqday haddii lagu weydiiyo oo markii hore yaa ka haystuu kaga adkaaday maxaad ku jawaabaysa ilaahay carshigiisa macid baa ka haysatay mar walba ilaahay waa ka sarreeyaae istawlaa ma aha ee waa istawaa bimacnaa calaa wartafac qofku caqiidada ahlu sunnaha sideeda hadduu u qaato wuu ka badbaadayaa inuu khaldamo ama uu ilaahay xuquuqdiisa meel kaga dhaco wuu ka nabadgelayaa marka maxaa ku dhibay waxaad tidhaahda uma istawaa ay calaa wartafac ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa bes halkaa ku dhaaf siduu uga sarreeyaa laguma diran adiga amiruuha kamaa jaa sifaadka alleh siday ku yimaadeen u mariya oo u dhaafa waxa caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay waa ihbaatu almacaani wa tafwiid alkayfiyaat in macaanida sifaadka la sugo kayfiyaadkoogana ilaahay loo bandhigo waayo kayfiyada iyo xaqaa'iqa sifaadku waa mima sta'hara allahu bicilmih waxyaabaha cilmigooda ilaahay la gaar noqday ee cidna aanu u sheegin laa nebi walaa rasuul walaa weli walaa saalix waa culumta ilaahay la gaarka yahay kayfiyaadka sifaadka alleh marka waxaad u dhaaftaa sida ilaahay u sugo macnaha uun sug oo iminka alistiwaa macnihiisu waa macluum waa alculuw walirtifaac waa sarrayn laakiin kayfiyadiisu waa majhuul ma garanayno ilaahay unbaa garanaya waxaad ku dhaaftaa laa yacrifu kayfa huwa ilaa hu sida alla uu yahay iyo kayfiyada sifaadkiisa isaga mooye axad garanayaa ma jiro marka ta'wiilaadka iska ilaali inaad waxa weeyaan sifaadka daatigaa sifaadka khabarigaa sifaadka ficligaa waxyaabaha ilaahay naftiisa uu ku tilmaamay ha awilin sidaa daahirkeeda mari oo ku dhaaf macnaheeda sug kayfiyadeedana dhaaf adigu ma garanaysidee alaa lahu lkhalqu walamru tabaaraka allaahu rabu lcaalamiina halkaa waxaa ku ilaahay ku caddeeyey allaha tabaaraka wa tacaala khalqiga iyo abuurista isagu iska lihi inuu amarkii iyo xukumkii addoommadiisana isaguuni leeyahay maanta waa ayaan daro in iyadoo abuurkii ilaahay inuu leeyahay la garanaayo dee amarkii iyo taladii in lagu qabsado oo awaamirtiisii la diido nawaahidiisii laga tegi waayo sharcigiisii laysku dhaqi waayo laysku xukumi waayo waa ayaan daro xaqiiqaduna waxa ay tahay ka abuurista leh unbaa amarkana leh iyo talada iyo xukumka markaa kownkan allihii abuuray kownkaa taladiisa iyo xukumkiisana ilaahay unbaa leh in ilxukmu ilaa lilah distoor kale iyo qaanuun kale iyo sharci kale oo lagu xukumi karoo banaani ma jiro afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ilaahay waxa uu ku booriyey addoommadiisa adducaau lkhaalis si badhax tiran alle inay u baryaan udcuu rabbakum tadarucan wa khufya aadaabtii ducada wax ka mida weeyi in markaad alla baryayso aada isku dulaysa rabbigood isku dhuldhigto ducadaadana aada qarsato oo aanaad ku dhawaaqin oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi muusa alashcari inuu yidhi kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama fii safar fajacala الnaasu yajharuuna bالtakbiir faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ya ayuha الnaas arbicuu calى anfusikum inakum la tadcuuna asama walaa gaa'iba inakum tadcuuna samiica qariiba rasuulku waxa uu yihi salى اllahu alayhi wasalam saxaabada iyagoo ay wada socdaan oo rasuulka iyo saxaabaduba ay socoto yihiin ayaa saxaabadii qaarkood takbiirtii ay kor u qaadeen oo dikrigii ay la jaareen rasuulku waxa uu yihi markaa waryaada war naftiinna u tudhoo hoos u dhiga waayo ma baryaysaan mid dhegala iyo mid maqantoona allaha aada baryaysaan waa mid idin maqlayo idiin dhow oon idinka dheerayn marka ducadiinna hoos iskaga dhiga oo waxba ha qaylinina ictidaaga ayaa laynoo diiday oo ilaahay keligii waa inaad barido aadaabta ducada aada ilaaliso ilaahay kayrkii haddaad barido ilaahay awliya alla adeeg aad tidhaahdo ilaahay aw hebel aada israaciso waa ictidaa waa xadgudub ducadu waa cibaado cibaadadana ilaahay unbaa xaq u leh oo cid kale lelama wadaajiyo adducaau huwa alcibaada walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha wadcuhu khawfan wa tamaca aayadda waxa ku cad arlada ilaahay waa hagaajiyo wuxuu ku hagaajiyey rusushuu soo diray iyo waxyiguu ku soo dejiyey iyo tawxiidka iyo cibaadada ayaa arladu ku islaaxday waxaa markaa layna yidhi idinku ha fasahaadinina dhulka intuu alla hagaajiyey dabadeed oo ha ku fasahaadinina ilaahay kayrkii inaad ku caabudaan ama aada bidco ku samaysaan ama aada foolxumo iyo fawaaxish aada ku faafisaan arlada ha ku fasahaadinina waayo fasaadka arladu waa shirkiga iyo bidcada iyo xumaanta iyo macaasida oo dhan allah waxa u ihi walaqad ji'naahum wallaahi laqad ji'naahum waxaanu ula nimid bikitaabin kitaab kitaabkaasoo fasalnaahu aanu u kala dhigdhigno anu u cadaynay waa qur'aankii ah calaa cilmin xaala kownina calaa cilm xaal aanu cilmi ku dul sugannahay oonu ognahay waxa dantooda iyo maslaxadoodu ay ku jirto hudan xaal uu kitaabkaasi hanuun u yahay iyo waraxmatan naxariis liqowmin yu'minuun qolo rumaynaysa allah waxa u ihi hal yanduruuna oo miyay sugayaan ma sugayaan eh ilaa ta'wiilah ay ilaa caaqibata amrih qur-aanka arrinkiisu waxa uu ku dambayn doono cidhib dembeedkiisa mooye ma wax kalay sugayaan yowma maalinka yaati uu imanaya ta'wiiluh qur-aanka cidhibtiisa dambe yacnii qur-aanku arrinkii uu ku warramay oo abaalmarinta iyo cuquubada ku dhici doonta ah arrinkaa cidhibtiisa dambe maalinka uu imanayo waa qiyaamada eh yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii nasuuhu kitaabka iska iloobe isaga tegay min qablu hore waxay odhanayaan qad jaa-at way timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushiisu bilxaqi xaq ayaa ay la timid efa hal lanaa ma noo sugnaadeen min shufacaa kuwa noo ergeeya ma helaynaa oo fa yashfacuu kolkaa dee ay noo ergeeyaan haddaanu helno lanaa annaka ay noo ergeeyaan cid noo ergeysa oo erga noo gasha ma helaynaa aw nuraddu ama ma nala celinayaa oo fa nacmalo dee markaa haddii nala celiyo aanu soo camal fallo camalan camal aanu soo samayno camalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn kunaa aanu ahayn nacmalu kuwa sameeya si aan u soo camal fallo camal aan kii hore ahayn ma nala celinayaa alla waxau ihi qad khasiruu waa khasaareen kuwaasi anfusahum nafahoodii oo wadalla waxa ka lumay canhum iyaga maa kaanuu kay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta ina rabbakum rabbigiin baa alla yihi allahu alla weeyi alladii allahaasoo khalaqa samaawaati samooyinka abuuray iyo walarda arladaba abuuray fii sittati ayaamin maalma lixa ku abuuray jalaaluddiin asiyuuti jalaaliinka waxa uu ku leeyahay walow shaaa khalaqahuna fii lamxa waalcuduulu canhu litacliimi khalqihi tatabut wuxuu yidhi allah hadduu dooni lahaa ilbidhiqsi buu ku abuuri lahaa laakiin wuxuu ugu kaadiyey si uu khalqigiisa ugu tababaruu u baro ukaadinta iyo ta'niga waa tacliim uma stawaa dabeed waxa uu ka kor noqday alle cala alcarshi carshiga ayuu ka kor noqday ay calaa wartafac yuqshi waa daboolaa alle alleyla habeenkii ayuu daboolaa oo annahaara maalintii ayuu ku daboolaa yatlubu waa uu dalbayaa huwa habeenku hum maalinta ayuu doonayaa oo daba socdaa xafiisan ay talaban xafiisan doonis deg deg ah washamsa cadeedana alla waa abuuray iyo walqamara dayaxa iyo wanujuuma xidigaha musaharaatin xaalo ayihiin kuwa la leyliyey oo biamrih alle amarkiisa lagu leyliyey alaa hooyaay lahu alla ayaa iskale alkhalqu abuurista iyo walamru amarkaba tabaaraka allah ilaahay waa sarreeyey waa weynaaday khayrkiisuna waa farabatay allihii rabbulcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa udcuu barya rabbakum rabbigiin barya tadarucan wa khufyah isdhuldhigid iyo isqarin ku barya ama tadarucan wa khufyatan ay mutadariciina wa mukfiin xaalo a tihiin kuwa isdhuldhigaya oo ducada qarsanaya rabbigiin barya innahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba walaa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi arlada bacda islaaxihaa hagaajinteeda alla uu hagaajiyey dabadeed idinku ha fasahaadinina oo wadcuuhu alla barya khawfan ay khaa'ifiina xaalo aad ka cabsanaysaan cadaabkiisa iyo wa tamacan ay taamiciina xaalo aad tihiin raxmaddiisa kuwa rajaynaya ina raxmat allah ilaahay naxariistiisu qariibun waa u dhowdahay min almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah cibaadada alla hagaajiya ee ikhlaas iyo mutaabaca la yimaada khalqigana dhaqankooda hagaajiya ee wanaag kula dhaqma waaljazaau min jinsi alcamal faman axsana uxsina ilayh waman raxima raximahu llah qofka wanaag sameeye ilaahay waa wanaajinayaa ka naxariistana alla waa u naxariisanayaa wa huwa rabbi alladii allaha weeyi yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha soo dira bushran xaale a yihiin kuwa bushaaraynaya bayna yaday raxmati ilaahay naxariistiisa hortii intaan roobku iman kuwa bushaaraynaya xaal ay yihiin dabaylaha roobka ka soo horeeya xataa idaa aqalat markay qaado dabaylahaasi ay qaadaan saxaaban daruuro daruurahaasoo hiqaalan culculus markay qaadaan oo macnaha biyo ay buuxiyeenoo roob ka culus suqnaahu waanu kaxaynaynaa daruurahaas libeladin ay ilaa beladin dhul baanu u kaxaynaynaa dhulkaasoo mayitin dhintay oo macnaha abaar ah oo fa anzalnaa dabeed waxaanu ku soo dejinaynaa bihi ay bilbaled dhulkaa dhintee abaartaa waxaanu ku soo dejinaynaa almaa biyo ayaanu ku soo dejinaynaa oo fa akhrajnaa dabeed waxaanu ku soo bixinaynaa bihi ay bilmaa biyahaa soo degay min kulli thamaraat midho dhammaantood baanu ku soo saaraynaa waa xikmadda alleh biyaha keliya midabka keliya iyo midka keliya ah ayaa intaasoo nooc ilaahay ku soo saaraya allah waxau ihi kadalik ay kadalika alikhraaj sidaa biyahaas ilaahay baadkaa ugu soo bixiyey ayaa nukhriju lmowta kuwii dhintay aanugu soo bixinaynaa lacallakum tadakaruun si aad u waantowdaan oo wax ugu qaadataan walbaladu dhulka adayibu ee wanaagsan ee carasanka ah ee wax ka soo baxaan ee ka soo biqlaan yakhruju waa uu soo baxaa nabaatuhu doogiisa iyo daaqiisu biidni rabbih rabbigii idankiisa ayuu ku soo baxaa wاladii khabuha dhulka xumaaday ee cara xunka aan waxba ka soo bixinna laa yakruju ma soo baxo nabaadkiisu ilaa nakidan wax yar oon dheef lahayn mooyaane sulaymaan aljamal waa futuuxaat ilaahiya xaashiyada hoose ayuu ku odhanayaa nakidan ay qaliilan cadiima nafci wax yar oon dheef iyo waxtar lahayn mooye wax kale soo bixi maayo allah waxau ihi kadalik ay mila dalika tasriif sidaa aayaadka aanu u gedgedineenu idinku soo caddaynay dhinac walba idinku dhignay ayaa nusarifu alaayaat aayaadka aanu ugu gedgedinaynaa oo ugu caddaynaynaa liqowmin qola yashkuruuna ilaahay mahadinaya laqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waa diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmi reetolkii ayaanu u diray iyo qowmkiisii waa qowmkii ugu horreeyey shirkigu dhexdooda ka dhacay isaguna rasuulkii ugu horreeye loo diray ayuu ahaa waana abulbashar athaani oo arlada markii la halaagay halaagu uu so ku dhacay ee isaga iyo intii rumaysay la badbaadiyey intii doonta la raacday intii doonta la raacday wax isaga ka tafiiran oo ehelkiisaa iyo wax kaleba way lahaayeen laakiin dadkii kale way tafiir go-eenoo ma tarmin laakiin intaa la halaagay dadka dabadeed nuux iyo wixii ku abtirsanayey unbaa dadka intooda kale ka tafiirmeen oo wixii nuux ka dambeeyey nuuxunbay ku aroorayaan aadamna halkaasunbay ka gelayaan laakiin can ariiqi nuux sidaa darteed ayaa la yidhaahdaa aadamna waa abulbashari alwal basharka aabbahoodii hore asalka ahaa nuuxna waa abulbashar athaani aabbahoodii labaad ay ka tafirnaayeen laqad arsalnaa waa diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmihi qowmkiisi baanu u diro faqaala waxau yihi nebi nuux yaa qowmi reetolkayow ucbud ullah ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahinay ilaahun macbuud xaq lagu caabudo hayruhu aan alla ahayn macbuud kaloo xaqi idiinma sugnee rabbi keligii caabuda ayaa uu ku yidhi waayo innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowm maalin cadaabkii baan idinka baqayaa maalinkaasoo cadiimin weyn qaala waxay yidhaahdeen almala-u madaxyo weyntii waa kuwii ashraafu lqowm mala-a waxaa la yidhaahdaa kuwa indhaha dadka buuxiya aladiina yamla-uuna alcayn oo maalkooda iyo madaxtinimadooda ku buuxiye loogu joogsado inta badanna dacwada rususha iyo xaqa kuwa ka hor yimaada waa kuwa inta u badanee raacdaana waa ducafada iyo kuwa la daciifsado qaala almala-u waxay yidhaahdeen markaa kuwii madaxyoweynta ahaa ee min qowmihi qoomkiisa ka mid ahaa waxay ku yidhaahdeen nuux innaa anagu lanaraaka waxaanu kuu aragnaa nebi nuuxow fii dalaalin baadi dhexdeed inaad ku sugan tahay baadidaasoo mubiinin cad qaala waxau ihi yaa qowmi reetolkayow laysa bii dalaala baadi iguma sugna walaakinii ha yeeshee anigu rasuulun rasuul baan ahay rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda xaggiisa ka yimid oo alla uu soo diray uballigukum waxaan idin soo gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihii iyo rasaa'ilkuu ii soo dhiibay ayaan idin soo gaadhsiinayaa wa ansaxu lakum waanan idiin khayr miirayaa oo aslu nusxi waa talada khaaliska ee baraxa tiran baa la yidhaha nusxiga marka waa khayr miirid yacni khayr saafi ah ayaan idiin miirayaa oo idiin soo gudbinayaa wa aclamu min allah ilaahay xaggiisana waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo dadkan iyo ma-aalkooda iyo cidhibta dambe waxay ku dambayn iyo janno iyo naar ilaahay wuxuu diyaargareeyey dee waan ogahoo allah ii waxyooday waana taan idinku digayo aw cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaa-akum inuu idin yimid dikrun waxyi min rabbikum rabbigiin xaggiisa uu idinka yimid oo calaa rajulin calaa lisaani rajul nin carabkiina uu idinku yimid waxyigaasi ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum si uu idinku digo ninkaasi walitattaquu iyo si aad alla uga baqdaan iyo walacallakum turxamuun si laydinku naxariisto fakadabuuhu waa beeniyeen nuux qowmkiisii faanjaynaahu dabeed nuux waa badbaadinay iyo waladiina macahu kuwii la jirkiisa ahaaba filfulki doonta dhexdeedii baananu ku badbaadinay wa aqraqnaa waanu hafinnay oo biyaanu ku halaagnay aladiina kuwii kadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga oo maxaanu u halaagnay waayo inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo camiina indhala abubakr jaabir aljazaa'iri aysaru tafaasiirka waxa uu ku leeyahay camiina waa jamcu camin oo wahuwa acma albasiira amaa acma alcaynayn fa yuqaalu fiihi acmaa wuxuu leeyahay camiin waa jamcu camin waana qofka qalbiga ka indhala maaha indhala-aantii muuqatay waa ta qalbiga buu yidhi waa jamcu camin waayo qofka indhoolaha isaga acmaa baa la yidhaahda camin lama yidhaahdo sidaasaanuu leeyahay samiin alxalabi durulmasuunka sidaasuu ku taqriirinayaa abubakar ba uu aysarka ku sheegay marka inahaa laa tacma al absaar walaakin tacmal quluub alatii fi suduur waa camal quluub camiina waa indhala-aantii qalbiga oo yacni waa dad aan garanayn wixii dantooda iyo maslaxadoodu ay ku jirtay oo ka baydhay aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay awalan darbu اlamhaal liihbaati ixyaai اlmowta waxaa tusaalayaal loogu soo qaatay noolaynta dadka dhintay dib loo soo noolaynayo ayuu ilaahay tusaalooyin usoo qaatay oo tusaalaha rabbi wuxuu ugu soo qaatay dabaylaha lasoo dirayo ee daruuraha dabada ka wada iyo raxmaadkaa rabbi arlada kusoo dejinayo ee dhulka kusoo dhacaya iyo baadkaa uu biyaha kusoo bixinayo ayaa tusaale looga dhigay soo noolaynta dambe oo ibnu cabbaas waxa uu yidhi haadaa mahalun darabahu llahu lilmu'mini waalkaafir tusaalahan dhulkan iyo madarkan iyo yacni nooleyntani waa tusaale loo soo qaatay mu'minkii iyo gaalkii oo waxa uu yidhi yacni mufasiriinta kale waxay yidhaahdeen iyagoo hadalkaa ibnu cabbaas sii balballaadhinaya albeladu طayib yacni dhulka wanaagsan waxa lagu shabahay mu'minka roobkan kusoo da-ayo dhulka wanaagsanna waa qur-aankii waa waxyigii nabaadkan uu ka soo baxaye biyuhu ay soo bixinayaanna waa intifaacii wax lagu qaadanayo waxyiga oo dhulkaa wanaagsan ee carasanka ah ee roobku markuu ku do-o nabaadka fiicani ka soo baxayo waxa la mid ah ruuxa muuminka ah waa dhul wanaagsan oo waxyiga iyo qur-aanka marka loo sheego dee wuu ku intifaacaya dabeed waxay dhexal siinaysaa oo arrintaasi ka soo baxaya qofkii muuminka ahaa dee cibaado iyo cabsi alleh dhulka xun ee cara xunka ean waxba ka soo baxayn waxaa lagu shabahayaa gaalkii madarkan kusoo degayaana waa waxyigii iyo qur-aankii ay rusushu la timid soo bixid la-aantan dhulkan xun aanu nabaad ka soo baxayna waa cadamu lintifaac waa gaalku sida aanu ugu intifaacayn waxyiga ee aanu qur-aanka iyo waxyigu aanu wax saamayna ugu yeelanayn waxaa kaloo ku sugan aayaadkan qisatu nabiy llaahi nuux calayhi salaam nebi nuux qisadiisii oo suurat lacraaf waxaa halkan ka bilaabmaya qisaskii ambiyada iyo umamkooda dhex maray nebi nuux iyo huud iyo saalix iyo luut iyo shucayb iyo ambiyada qisaskoodii baa halkan ka bilaabmay waxaana lagu bilaabay nebi nuux calayhi salaam nebi nuux markaa wuxuu dacwadii qoomkiisa ka bilaabay yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru ambiyada iyo rususha oo dhan dacwadoodu waxay ka siman tahay addacwatu ila tawxiid oo rasuul walba dadka wuxuu ugu baaqayay ilaahay keligii in la caabudo marka tawxiidka rususha dacwadoodu waa ka sinayd laakiin sharaaicda hoose camaliga ah sida loo camal falayo ayaa umamka ay ku kala duwanaayeen marka dacwad kasta waxaa asal iyo asaas oo addacwatu ila tawxiid allah waxa u ihi wahuwa rabbi aladii allaha weeye yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha bushran xaale ay yihiin kuwa bushaaraynaya oo beyna yaday raxmatii ilaahay raxmadiisa hortii bushaaro ka horeysa xaal ay yihiin dabaylahani oo neecawda iyo saxansaxada iyo dabaysha qabow ee raxmaadka ka soo horeysa waa bishaaro matarkiina waa ku xiga xataa idaa aqalat dabaylahaasi markay qaadaan saxaaban daruuro daruurahaasoo hiqaalan culus oo biyo ay cusleeyeen suqnaahu daruurahaas waxaanu u kaxaynaa libeladin ilaa beladin dhul xaggii baanu u kaxaynaa dhulkaasoo mayitin dhintay oo abaar ah fa anzalnaa dabeed waxaanu kusoo dejinnaa bihi arladaas dhulkaa dhintay ee abaarta ah almaa-a biyahaasaanu kusoo dejinnaa oo fa akhrajnaa dabeed waxaanu kusoo bixinnaa bihi ay bilmaa-i biyahaasi min kulli thamaraat midho dhammaantood baanu kusoo saaraa allah waxa u ihi kadalik ay mila dalika alikhraaj sidaa aanu biyahaaba baadkaa iyo nabaadkaa ugu soo bixinay oo kale ayaa nukhriju lmowtaa kuwii dhintayna aanu dib ugu soo bixin doonaa lacallakum tadakaruun ay likay tadakaruu si aad waxa weeyaan u waantoodaan oo wax ugu qaadataan waalbeladu dhulka adayibu ee wanaagsan ee carasanka ah yakhruju waa soo baxaa nabaatuhu nabaadkiisu biidni rabbih rabbigii idankiisuu kusoo baxaa waaladii dhulka khabuha xumaadayna een carasanka ahayn laa yakhruju ma soo baxo nabaadkiisu ilaa nakidaa wax yar oon dheef lahayn mooye wax kale kama soo baxo allah waxau ihi kadalik ay mila dalika tasriif gedgedintaa aayaadka alleh aanu gedgediyeyno ee kolba aanu dhinac idinku dhiganaa rabbi u yihi kadalik ay mila dalik sidaa aayaadkaa hore aanu idinku gedgediyeneenu idinku caddaynano oo kale ayaa nusariful aayaati aayaadka aanu ugu gedgediyeynaa oo kolba dhinac ugu dhiganaa oo ugu caddaynaynaa liqowmin qolo oo yashkuruuna ilaahay mahadinaya oo u mahadnaqaya rabbi allah waxau ihi laqad arsalnaa waanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmi reetolkii baanu u diray oo fa qaala dabeed waxau ihi yaa qowmi reetolkayow ucbud llaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ay ilaahun macbuud xaqi idinma sugnaanin oo hayruhu aan alla ahayni macbuud aan alla ahayn oo xaqi idinma sugnee alle keligii caabuda oo maxaad u caabudaysaan rabbi waayo inii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiina waxaa la yidhaha had iyo jeer jumlatu ina waa fii mawdici tacliili limaa sabaq inii anigu baa uu yidhi akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkii yowmkaas oo cadiimin weyn qaala almalow madaxyo weyntii waxay yidhaahdeen kuwii madaxda u ahaa maalqabeenkii iyo madaxdii oo min qowmihi rootolkii ka midii waxay yidhahdeen inaa anagu lanaraaka waxaanu kugu aragnaa nuuxow fii dalaalin baadi inaad ku dhex sugan tahay baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad qaala waxa uu nuuxu yidhi yaa qowmi reetolkayow laysa bi aniga iguma sugna dalaala baadi walaakinii ha yeeshee anigu rasuulun rasuul baan ahay rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda xaggiisa ka yimid oo alla uu soo diray uballigukum waxaan idin gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaalaadkiisa iyo fariimuhu iisoo dhiibay ayaan idin soo gaadhsiinayaa wa ansaxu lakum waanan idiin nasteexaynayaa waan idiin khayr miirayaa oo khayr khaalis oo saafi ah ayaan idin siinayaa wa aclamu min allah alle xaggiisana waxaan ka ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn ee i rumeeya oo i raaca aw cajibtum oo ma waxaad la yaabteen an jaa-akum inuu idin yimid dikrun waxyi min rabbikum rabbigiin xaggiisa uu idinka yimid oo calaa rajulin calaa lisaani rajul nin carabkiina uu idinku yimid ninkaasoo minkum idinka idinka mid ah ma waxaad la yaaban tihiin nin idinka midoo taqaanaan in ilaahay waxyi idinku soo dhiibay ilaan waxay odhan jireen maa malaa'ig lasoo diro ma taasaad la yaaban tihiin liyundirakum waxyigu maxaa uu idinku yimid waa ciladii liyundirakum si uu idinku digo oo muxuu idinku digayaa iyo walitattaquu si aad alla uga baqdaa oo maxaad rabbi uga baqasaan iyo walacalakum turxamuuna si laydinku naxariisto waxaa la yidhi kullu cilatin muratabatun cala alcilati alatii qablaha waa saddex ciloo kala dambeeyo oo mid walba laga tartiibinaya ta ka horeysa oo waa cilatun bacda cila waana fii gaayati tartiibi waalxusni waa tartiib iyo cilal laystaba dhigay oo aada u qurux badan oo wanaagsan yacni nadmiga iyo yacni habka uu qur-aanku u dhigan yahay iyo balaaqadiisu siday u sarraysee beliiqa ay u tahay bay tilmaamaysaa oo liyundirakum marka la yidhi waa cilatu lirsaal maxaaba waxyigu idinku yimid dee si uu rasuulku idinku digo haddana walitattaquu waa cilat lindaarti oo maxaa laydinku digayaa si aad rabbi uga baqdaan haddana walacallakum turxamuun oo maxaa alla uga baqaysaan si aad raxmaddiisa u heshaan marka waa cilaba cilay daba taalla liyundirakum maxaa waxyigaasi uu idinku yimid liyundirakum si uu idinku digo waxa weeyaan iyo walitattaquu si aad rabbi uga baqdaan iyo walacallakum turxamuun si laydinku naxariisto fakadabuuhu faanjaynaah allah waxau ihi fakadabuuhu nuux waa beeniyeen qoomkiisii oo faanjaynaahu dabeed nuux waanu badbaadinay iyo waladiina kuwii macahu isaga la socday ee rumeeyey fi lfulki doontii dhexdeedaanu ku badbaadinay wa agraqnaa waananu hafinay oo biyaanu ku halaagnay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga oo maxaanu u halaagnay waayo inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qolo camiina indhala xaqay ka indhabeeleen wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online